magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu qabtay kulan muhiima looga hadlayay sare uqaadida wacyiga bulshada iyo hirgelinta sharciga ay dhawaan soo ansixiyeen baarlamaanka galmudug ee ka dhanka anaafeynta xubinta taranka gabdhaha f j m-ka la soo gabiyo kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay-adda ifraax foundation oo ka shaqeysa xuquuqda haweenka iyo kahortaga f j m-ka iyadoo taageero ka heliysa hay-adaha qaramada midoobo qabilsan dadweynaha iyo horumarinta ee loo yaqaano u n f b a sidoo kale kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro iyo xukuumadda galmudug xildhibaano iyo maamulka caasimada galmudug dhuusmareeb haween culimaawadiin dhalinyaro iyo qabaanka bulshada caasimada galmudug ee dhuusmareeb ujeedada kulanka u weyn ayaa ahayd in la xoojiyo wacyiga bulshada ee la xidhiidha si loo ciribtiro dhaqanka waxyeeleeya f j m-ka loogana taageero hirgelinta sharciga cusub ee baarlamaanka galmudug ay meel mariyeen ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka kulankan ifraax axmed iyadoona sheegtay in uu sharcigana qayb ka yahay dadaalada looga hortegayo kahortegidda xadgudubya ka dhanka haweenka galmudug
labada kun iyo sideed tobankaa imaaday galmudug iyadoo gabar yar lagu guday ee dhiigbax u dhimatay mataqaanaa isbitaalna la geeyey oo maaragta meesha ay ku dhimatay laakiin maanta waxaa u joognaa inaan ka hadlaynay sharcigii iyo sidii maaragtay bulshada ku gaarsii lahayn inuu sharci jiro ma raba inaa hadalka sii qaado balse waxaa ku faraxsanahay in xildhibaanadii baarlamaanka sharciga soo ansixiyay nala joogaan aqoon-yahanadii sharciyada markii oo mataqaanaa lagu jiray wadatashiga ay nala fadhiyaan in mataqaanaa dhalinyaradii haweenkii kulli ay nala joogaan waxaas aada farxad u ah inuu maaragtay duq magaalada nala joogo wasiirka warfaafintan oo nala joogo maadaama loo baahan yahay barnaamijkan in mataqaanaa bulsho badan la gaarsiiyo sidoo kale xildhibaanada kulli ee fadhiyo coxka nala joogto maama canab sidoo kale farxiyo oo iidana ah gudoomiyaha baarlamaanka xaquuqul insaanka iyo xubnaha nala joogo run sharafay ii tahay maanta inaan dhehaynin sharci aa u baahannahay aan u joogno in aan sharcigii bulshada wacyigelin ugu sameyno dhanka kale ayaa waxaa kulanka ka hadlay iyaguna gudoomiyaha degmada dhuusmareeb ee ahna duqa caasimada galmudug cabdiraxmaan maxamed giidaqow iyo sidoo kale wasiirka hoofinta dhaqanka dalxiiska galmudug iyagoona sheegay inay qayb ka yihiin dadaalada looga hortegayo kahortegidda faraalka lidiya ku ah dumarka soomaaliyeed garan ku hore galmudug iyagoona ugu baaqay wax laga qabta caqabadaha ay wajahayaan gabdhaha soomaaliyeed tan aan ka hadlayno oo hadda la kortaagan yahay waa qof dhibaato qofkii loo geysanayo waayo dhiigbax keeni karta oo qofka noloshiisii dambena saamaynaysa marka hore oo la samaynayana qofku inuu u dhintaaba ay dhici karto waa boynti in la kor istaaga ay muhiim tahay laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa culamaauddiinkii shareecada islaamka yaqaanay oo waxa shareecada islaamku ka qabto iyo diinteenadu waxay ka qabto si fiican u yaqaanayna inay joogaan oo hawshaas sida saxdaa ka warbixi doonaan gabdhihii ama hawsha iyaga lagu sameeyo ama kuwa samaynaaba hadday rabaan ayaga ha ahaadeen sida badan gabdhaha waxa farsamadaan qabtaah waa gabdho kale maahane sida badan haduusan ninku nin dhakhtar oo weyn oo maahir ahayn meel nin u quman ama nin soo aadaba maahanba waxa dhibka geysaahu gabdho kale waayo iyagii marka waxaa la rabaa inay shirar uga hara qabsadaan waa muhiim sida gabdhaha muslimiinta loo gudo oo ugu sawaabsan axaadiistay ku qoran tahay hadda ka horena halkan waa laga sheegay marka halkaas in la cusjiyo dadkana lagu soo celiyo inay ku dhaqmaan islaamkooda diinkooda xaniifka isagay aaqriya adduunba ku badbaadayaane ayaan aniga ku talinayaa waxaan kaloo ku talinayaa ifraax iyo hay-addeeda dhuusamareeb inaysan keliya aysan arrinkan ku ekaynin ee ay bal markaan wixii ka dambeeya isku dayaan inay daafaha iyo miyiga geeyaan sharciga ay meelmariyeen baarlamaanka galmudug ayaa qaybka dadaalada laga hortegayo waxyeeleynta dumarka soomaaliyeed taasoo qaybkata dadaalada loogu jirin wax laga qabto caqabadaha ay wajahayaan gabdhaha soomaaliyeed ee ugu horeysa gudniinka sidoo kale waxyaabaha kale lamidkaa